baydhabo
dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday tallaabooyin lagu yareynayo isu imaatinka dadka iyadoo la xirayo iskuullada waxaa la joojiyey duulumaadyada waxaana la abuuray goob lagu karantiilo dadka iyagu laga helo xanuunka coronavirus tallaabooyinkan ayaa imanaya kadib markii lix iyo tobankii bishan kiiskii ugu horreeyey ee qof qaba fairuskaasi la helay wariyaheena v o a zaynab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho go-aanka dowladda ayaa durbaba dhaqan galay waxaa gebi ahaanba la fasaxay ardayda dugsiyada xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha magaalada muqdisho subaxnimadii hore ee saakay saacado un kadib markii ay soo gaartay fariin ka timid wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyadoo tallaabadan ay dowladdu sheegtay in loo qaaday si looga hortago in uu faafo caabuqa coronavirus aniga magacayga waxaa leedaha xasan subxaale cadaan waxaan ahaa maamulada dugsi hoose dhexe yaasiin cismaan bal ka waran maanta xaalka iskuulka maanta xaalka iskuulka saaka shaqa ma jirto saakay subaxnimadii ayaa waxaa na soo gaarsiiyey fariintii ka timid dowladda agaasimaha waaxda dugsiyada oo nagu faray in aanu ardada sii dayno muddo shan iyo toban cashaana iskuulka uu xeraado kadibna wixii talaa waxaan ka sugaynaa agaasimaha waaxda dugsiyada saaka subaxnimada hore way soo xaadireen xilligii taabuurka ayaanu wargelintana soo gaartay waana fasaxnay waxaana ku amarnay ilaa shan iyo toban casho inay isu soo laabtaan afarta bisha dambe haddii la yidhahdo go-aankaas waa mid saameynaya iskuullada dhammaan ee ku taala magaalada muqdisho magacaygu waa injineer axmed dey bara jaamacadeed ha uu dhaqan galay dadku waxay ahaayeen dad xalay helay fariinta ama waktigii salaad subax helay qaabka ku helaanba iyo qayb aan ogeyn oo warmaqabto ahayd kuwaasina markay meeshii tageen subaxnimadii hore ama hal xiisay qaateen ama maba qaadan waa la kala diray waa la dhaqangeliyey keliya jaamacadda jaamacadaha ma aha iskuulladana sidaasa ku dhacday intaan ka warqabo wixii tegey subaxnimadii waa lala hadlay dabadeedna wixii aqoon iyo baraarujin la siin lahaa kabacdi inay guryahooda joogaan laba toddobaad ayaa lagu wargeliyey oo lagu waaniyey marka tallaabadan dowladda sidee baad u aragtay
tallaabadani waxalaya wixii lagu badbaadinayo nafta ummadda islaamka ah ee weliba soomaaliyeed waa muhiim waayo waxaa muhiima qofka caafimaad qabkiisa iyo fayoobidiisa qofku mana cibaadaysan karo waxna ma baran karo haddii aanu caafimaad qabin oo aanu lahayn caafimaad qab ra-iisul wasaare kheyre ayaa ku dhawaaqay xalay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta oo arbaco ah iyadoo ay xirnaan doonaan muddo shan iyo toban maalin ah si looga hortago faafidda cudurka si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojin sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay shan milyan oo dollar u qoondaysay la tacaalidda caabuqa covid nneteen dhammaan dalka oo dhan waxa uu sheegay in dowladda ay ku howlan tahay dhammaystirka xarumo lagu karantiilo laguna hubiyo dadka looga shakeeyo cudurka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya isniintii ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa coronavirus qaar ka mid ah dadka magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan tallaabada dowladda ee kiiska laga helay gudaha dalka cabdiraxmaan maxamuud axmed dadku foojignaan badan ay muujinayaan xitaa waxaad arkaysaa masaajidaha oo ah meelihii ugu amniga badnaa ee qofka biniaadamka markuu gala uusan baqayn waxaad arkaysaa dadku inay ka hadsikanayaan oo ay si soo dhowaanayn lakala baqaayo marka dhibaatadan ilaahay baan naga qaadi karo oo annagana waxaan laga rabaa dadaalkii iyo si ay hadaha ay sheegeen iyo structureska nala siiye inaan raacno oo aan ilaalino wax walba oo annaga dhibaato noo keeni kara gacmaha la dhaqaayo waxa aan si saxa u dabaqno insha allah ilahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado xanuunkan waa musiibo imtixaana ducooyinkii nala faray ee nebiyada na fareen insha allah inaan dabaqno ilaahayna naga aqbalaa rajaynayna insha allah magacii khatar maxamed cali waay tallaabada dawladda ee qaatay aad ayay ugu mahadsan tahay waxyaabo kale oo iskoolka keliya inay ku koobnaato maahan bahda waxbarashada keliya inay ku koobnaato waxaa dhici karo bielo oo la raacaayo oo dad badan wada raacayaan bielada naftirkooda waa laga qaadi karaa oo waa laisla raacaa bulshada waa isku neefsahee waxaan dhihi lahaa dawladda oo ka codsi lahaa in bielada naftirkooda la xakameeyo iyo guryahana ay dadka ay dhahaan habsan ay ku celshaanahaan magacayga waa maxamed cabdishid khaliif xukuma dheer rabiic walaahi barnaamijka xalay khayr ka hadlayay dabcan waxaan dhihi dad muslimiin aan nahay maadaama dad muslimiin aan nahay waxaan dhihi lahaa quraan halla akhristo tii meelaha la xiri lahaa ilaahay waxaanu naga badbaadiyo bulshadaas kusoo baxaan qur-aanka halla akhristo meesha looga yirigeysaan yaalan isku imaanin waxaan aniga aaminsanahay intii laisku yimaado in qur-aan la akhristo saasaa naga badbaadi kara amisaa kawaa fariis magacayga waa foos xasan cismaan wixii dowladayna ee go-aankay gaartay dowladda ayadaa mas-uul naga ah annaga waa waa ogolna waanu ku raacsannahay laakiin meelo badan oo bulshada iskugu timaadaa jirto ee sida suuqyadoo kale meelo badanaa jiraan rabbi subxaana watacaala wuxuu noo keeno oo ku qanacsannahay ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka faray in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn ee isu soo baxyada islamarkaana la raaco tilmaamaha iyo talooyinka ay hay-adaha caafimaadka bixinayaan si looga hortago caabuqan go-aankan ayaa saameyn doona si gaar ah hoteelada maqaayadaha iyo goobaha ay bulshada ku kulmaan maxamed ciise maxamed oo ka mid ah maamulka beerta nabadda ee magaalada muqdisho ayaa v o a ugu waramay aragtidooda ku aadan in la xadido meelaha laisugu yimaado go-aanka soo baxay go-aan dawli waaye annaga dabcan si ummaddu qabto aan la qabnaa badqaska bulshadu waa muhim jiddan dadkuna inay ka taxadaraan ilaahaydoona kala saartaan
sideebuu go-aankan idin saameynaya maadaama aad kamid tihiin meelaha inta badan ay dadku isugu yimaadaan oo loo soo dal
aniga waa mahadsan tahay horta saamaynta tii hore ay kala mid tahay oo dee bulshada ayaan la qabnaa saamayn hadda waxaanuna wax wakti koobana waa insha allahu ilaa idinkii xala laga gaari doonaa oo waxaan haddaba annaga inkastaysan nagu badnayn oo dee taxadarun waayo wax hadda ummadda inta badan laga hadlaayo marka ma filaayo saamayn oo negative inuu nagu yeesho waa annaguna waa waa foojigannahay insha allahu dadkuna soomaaliyeedna waa dad foojigan ilaahoodana aaminsan qadarta allana ku qanacsan marka xaaladana hadda wadankeena aadayba u yar tahay oowaa foojignaan wax hadda aad aad xooga loo saaraa in la foojignaado si kastoo ay ahaato dowladda ayaa horey u joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee yimaada kana baxa dalka muddo shan iyo toban maalmood ah oo ka bilaabanaysa maanta amarkan ayaa saameynaya ilaa shan iyo toban diyaaradood oo yimaada soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa qaadka iyo kuwa rakaabka ah xuseen baabukar maxamed v o a muqdisho